أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى باب إحياء المواتي هذا مثل باب حكم إحياء الأموات إحياء الموات دلك دنتي نولين تيسي نولين تحكم كيدي أيوبا بها شيخ مسألة ماشا وغاهد للدونة وحوي إحياء الموات دل دنتي نولين تلا نولين أيو حكم كوسكري يهي iyo qaabka loo nooleeyo dhulka dhintay dhulka dhintay ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye al-ardu alatii lam tucmar waa dhul aan horay loo camirin oo horay aan loo degin cid iskalena aysan jirin waa ardun lam yajri calayha milkun limuslim ardun lam yajri calayha milkun limuslimin waa dhul qof muslima oo iskale aysan jirin qof xuquuq ku leh oo iskale aysan jirin dhulkaas in la camiro oo la nooleeyo oo qofku intuu tago guryo uu ka dhisto ama ceel uu ka qodo ama beer uu ka samaysto waa sunno sunno wey leanno ardada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u abuuray in lagu nafciyo marka dhulkii nafci la-aan meel isaga taagan qof iskalehoo camirayana aysan jirin qofku hadduu awood u leeyahay waxaa wanaagsan inuu camiro waana sunno xadiis waxaa ku soo arooray ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyey oo nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi man axyaa ardan meyita falahu fiiha ajrun man axyaa ardan meyita dhul dhintay qofkii nooleeya dhulka dhintay waxaa loola jeedaa waa dhulaan qofna iska lahayn dhul dhintay qofkii nooleeya falahu fiiha ajrun dhulkaas uu nooleeyey ajiruu ka heli uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wamaa akalat alcawaafi minha fahuwa sadaqa wamaa akalat alcawaafi alcawaafi waa jamcu caafin cawaafi waxaa la yidhaha tulaabu risqi waa xayawaanaadka irsaaqadda iska raadsanaya wixii ay ka cunaan fahuwa sadaqa dhulkii uu nooleeyey shimbiraa iska cunay beer iyo geeda tallaallo iyo waxbuu ku tallaalay waxba iska cunay sadaqay u yihiin sadaqo ayay u yihiin uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wamaa akalat alcawaafi minha fa huwa sadaqa cawaafidu wixii ay ka cunaan oo xayawaanaadka irsaaqadda iska raadsanayee sadaqay u yihiin uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam qaala shayku raximah اllahu tacaala man axyaa man shaksigii shaksigaasoo axyaa nooleeyey ardan dhul qofkii nooleeyey ardadaasoo meytatan ee meyda dhul meyda maxaa loola jeedaa ay alatii lam yajri calayha mulkun limuslim waa dhulaan cidna iska lahayn cid xaq ku sheegan karta aysan jirin qofkii nooleeya fa hiya ardadaasi lahu lilmuxyi shaksigii nooleeyey ayay u sugnaatay qofkii nooleystay isagaa iska leh milkigiisay geli waxyaalaha lagu milkiyo dhulka waxaa ka mid a tumlaku alardu bilixyaa dhulka waxyaalaha lagu milkin karo waxaa ka mid a inaad adigu nooleysatay oo cid kaaga soo horreysay aysan jirin nooleynta marka dhulka waa lagu milkiyaahoo dhulkaasi wuxuu ka mid noqonaa hantida qofka uu iska leeyahay wakadaa waxaa la mida man shaksiyaa la mida shaksigaasoo axyaa nooleeyey maa shay shaygaasoo kaana ahay macmuuran mid la camiray cimaaratan camirid la camiray cimaaradaasoo jaahiliyatan xilligii jaahiliyada loo nisbeeyey dhulkan waa la camiray oo guryo iyo derbiyo duddumay iyo waxbaa ka muuqda aahaar iyo raadad camirid ayaa ka muuqda laakiin camiriddaasi waa cimaara jaahiliya cimaara jaahiliya maxaa loola jeedaa waa qabla bicati rasuuli illaah sala allahu wasalam wabaaraka caleyh intaan rasuulka lasoo dirin sala allahu calayhi wasalam dadkii noolaan jiray jaahiliyadii aahaartoodii iyo raadadkoodii iyo camiriddoodiiyaa ka muuqda dhulkaa isagana lagaama xigo haddaad adigu noolaysato adaa milkinaya waa umankii hore oo tegey jaahiliyadii hore qabla bicثati rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka intaan la soo saarin maxay la mid tahay dafiinu اljaahiliya kitaabu zakaat ayaan ku soo marnay kitaabu zakaat waxaanu ku soo marnay dafiinu ljaahiliya qofku hadduu helo yacni jaahiliyadii hore waxyaalihii ay duugteen hadduu helo isagaa milkinayay sakaduna waajibay ka ahayd masaladanina masaladaas ay la mid tahay oo cimaaradaa jaahiliyada xilligay qabla bicثati rasuuli الlah salى الlahu عalayhi wasalam intaan rasuulka la soo saarinin dadkii jaahiliyada xilligaa noolaan jiray dhulkii ay camireen haddii adigu hadda aada heshid milkigaaguu geli iyo hantidaada ayuu ka mid noqon wakadaa waxaa la mida man axyaa qofkii nooleeya maa shay shaygaasoo kaana ahaa jiray macmuuran mid la camiray cimaaratan camirid la camiray cimaaradaasoo jaahiliya ee jaahiliya loo nisbeeyey fain lam yucraf haddaan la garanayn caamiruhu shaygaas qofkii camiray waa shaygaas dhulkaa loola jeedaahe qofkii camiray haddaan la garanayn ma muslima ma cimaarada cimaaro jaahiliya miya ma gaalaa camiray ma muslimaa camiray haddaan la garanayn qofkii camiray aahaartii iyo raadadkii camiriduna dhulka ay ka muuqanayso walxaal alcimaaratu camiriduna islaamiyatun ay tahay cimirad islaam loo nisbeeyey islaamiya maxaa loola jeedaa yacni bacda bicثati rasuuli الlah salى الlahu عalayه wasalam nebiga salى الlahu عalayه wasalam markii lasoo diray ka bacdi dadkii noolaa camiriddoodii ayaa dhulkii ka muuqata laakiin qofkii aan la garanayn qofkii waa hebel lama dhihi karo fa maalun fa huwa maalkaasi dhulkaasi maalun maalw maalkaasoo daayicun ee iska dayacan oo qof aan la garanayn maal daayica xukunkiisii ayuu qaadanaya masaladan ulojeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye dhulkii waxaa lagu arkay xoogaa camirnaansho raadadkiisii derbiyo dudumay iyo waxbaa lagu arkay waalcimaaratu islaamiya camiriduna waa camirid islaami ah oo islaami waxaa loola jeedaa waa markii nabiga lasoo diray ka bacdi sala allahu calayhi wasalam camirid ah ayaa ka muuqanaysa dhulkaasi muxuu noqonaa marka fa maalun daayic qofkii camiro haddaan la garanayn maalkaasi wuxuu noqonaa maal dayacan ayuu noqona maalka dayacan oon la garanayn qofka iskalena amruhaa ila alimaam ardadaas arrinkeeda waxaa xukumaya oo maamulaya madaxweynaha dalkaas ka talinaya ayaa markaas ra'yi ka gaaraya fa yaxfaduhaa ardadaas isagaa xafidaya aw yabiicuhaa ama dhulkaas booskaas isagaa iibinaya madaxweynuhu oo gadaya wa yaxfadu hamanahaa lacagteedana meeluu dhigaho iska xafidaa liduhuuri maalikiha ilaa duhuuri maalikiha ilaa qofkii iska lahaa uu ka soo ifbaxayo madaxweynihii ama dhulka intuu iibiyo ayuu lacagtiisa meel iska dhigay ilaa markaas yacni bal qofkii iska lahaa ilaa cimaaradiiya cimaaro islaamiya ah qof muslim hantidiisana in la dhaco ma bannaana cimaaradii maadaama cimaaro jaahiliya aysan ahayn oo cimaaro islaamiya ay tahay maalkaas waa maal daayaca madaxweynaha ayaana dhulkaas gacanta ku haynaya ama waa iibinaa markaasuu hantida iyo lacagta dhulkaa laga helo ayuu meel iska dhigay ilaa qofkii iska lahaa uu ka soo daahirayo oo uu ka soo ifbaxayo haddii marka waxay leeyihiin culimmada fuqahadu masaladan markay sii faahfaahiyeen waxay yidhaaheen madaxweynuhu hadduusan rajo ka qabin qofkii inuu soo ifbaxo muddaa la sugayey qofkii inuu soo ifbaxo waa laga rajo dhigay haddii laga rajo dhigay marka falmaalu libeyt اlmaal hantidaas madaxweynuhu wuxuu dhigaa beytulmaalka ama bangiga u dhaxeeya dadka muslimiinta ah markaas waxaa lagu qabanaa hantida guud hantida guud ayuu ka mid noqonoo waxyaalaha dadka guud lagu qabto sida wadooyinka iyo marka la dhisayo iyo yacni isbitaallada bulshada dhan ay ku siman yihiin oo dowladdu ay maamulayso oo kale isbitaalladaasoo lacagta iska gelina liannahu waa hanti dadka dhan ay isla leeyihiin waa haddii laga rajo dhigo inuu qofkii soo ifbaxo qofkii inuu soo ifbaxo hadduu madaxweynuhu ka rajo dhigo wuxuu gelinaa xuquuq mushtaraka xuquuqda loo yaqaano alxuquuq اlmushtaraka xuquuqda shirkada lagu yahay ayuu gelinaa sida binaau ashawaaric wadooyinka inuu ku dhiso wa binaau اlmustashfayaat iyo isbitaallo inuu ku dhiso ayuu samayn walaa yumlaku lama milkin karo bilixyaa'i bisababi alixyaa noolaynta sababteeda laguma milkin karo xariimu macmuurin dhul la camiray kii raacsanaa xariim waa bimacnaa taabic ayaa loola jeeda xariimu macmuurin dhul la camiray dhulkii raacsanaa oo raacyada u ahaa noolayn laguma milkin karo dhulkaas yani ulajeedada masalada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye waxaanu soo qaadanay masaladan ixyaau اlmawaat masaladan ah waxay gashaa ardun lam yajri calayha mulkun limuslim dhul waxaa la nooleyn karaa qof iskale uusan jirin wuxuu ku yidhi marka sheekhu nooleyn laguma milkin karo xariimu macmuur dhul la camirayo hanti qof ah oo qof muslima hantidiisii oo isagu camirto guryo iyo beero iyo ceel iyo uu ka qotay gurigaas wixii xariimkiisa xariimka waa wax taabica guriga u ahoo waa markii reerku meesha ay gudqashanka ka qodanayaan ama reerku ay dambaska ay isaga daadinayaan ama reerku jalbeebkoodii ohoo yacni xilliga hoosku markuu soo baxo ay meesha hoos ay ka dhiganayaan kaas waxaa la yidhaha xariimu macmuur waa gurigii uu raacyo u yahy taabicu yahy marka gurigaa taabiciisa intaad timaadid ma dhihi kartid war adigu tare dishadaada unbaad ku siran tahay cabiro tale dishadaada meeshan way ka baxsan tahay mitirkan adigu iskama lihid anaa iska degayo noolaysanay gurigaaga soo cabiro gurigaaga tale disho waa saddexiyo toban mitir saddexiyo tobankaaga mitir wixii ka baxsan xaq uma lihid meesha gurigaaga derbigiisa ayaan balbalo ka dhisana anaa noolaysanay xaaraan wey taas lannu qofka boosku wuxuu iska leeyahay xariim boosaska dadku waxay leeyihiin xariim xariimka waxaa weeye waa meesha ciddu ay qashanka isaga soo qubayso iyo meesha dambaska ay ku daadinayaan iyo meeshay maaragtaahay galabtii ay jalbeebsanayaan harsanayaan oo gidaarka dhinacyadiisa dhan waa xariim taabicu basku u yahay cid noolayn kartaahay marka iyagaa hantidoodu ka mid yahay hantidooda ayuu raaciyo u yahay walaa yumlaku lama milkin karo bilixyaai bisababi ilixyaa noolayn sababteeda xariimu macmuurin ay taabicu macmuur dhul la camiray dhul raaciyo u ah noolayn laguma milkin karo xariimku muxuu yahay marka xariimku rabaa sheekhu inuu kuu fasiro wahuwa xariimku maa ayladii kii wey yuxtaaju ilayhi maaga loo baahan yahay litamaami اlintifaaci nafciga taamnimadiisa loogu baahan yahay waa gurigii nafcigiisu dhammaystirkiisu wuxuu ku xihan yahay nafcigii dhammaystirkiisaaba ku xihan ilaa gurigii hadduusan lahayn meel xariim ah oo ciddu ay qashanka isaga soo qubayso oo dambaska ay isaga soo daadinayaan hadduusan booski lahayn booskii markaas wuxuu noqonaa boos nafcigiisu uu yar yahay tusaaluu ku siiyey sheekhu xariimka guriga guriga adiga aad degan tahay xariimkiisa tusaaluu ku siiye wuxuu ku yidhi wadaalika ka madraxi ramaadi daari guriga dambaskiisa dambaskaas makaanu tuuriddiisa meesha dambaska laysaga qubo waa xariim cidda gidaarkeeda ah wa kunaasatihaa kunaasati daari wadarxi wa madraxi kunaasatihaa kunaasati daari daarta qashankeeda qashankaas makaanu tuuriddiisa meesha ciddu ay qashanka isaga daadinayaan oo kale meelahaasaa waxaa la yidhaha xariim xariimu daar ama xariimu lmacmuur waa intaas marka meeshii xariimka ku ahayd qof intuu iska soo dego yidhaah war meeshana de mitiradaada way ka baxsan yihiine anaa iska degayo noolaysanaya maya waa xariim macmuur wayajuusu waxaa u bannaan lilimaami madaxweynaha iqdaacu almawaati dhulka dhintay ugoyntiisii liman shaksi inuu u jaro dhulka dhintay shaksigaasoo yacmuruhu mawaadka dhulkaas dhintay camira waa u jari karaa fa yakuunu shaksiga madaxweynuhu u jaray dhulkaas wuxuu ahaana xaqa mid ku xaqnimo badan bihi bilmawaat dhulkaas mawaadka ah ee dhintay mid ku xaqnimo badan uu noqonaho min gayrihi shaksigaas gayrkiisa mid uga xaqnimo badan ayuu noqona masalada sheekha meeshan uga hadlayo waxaw wuxuu ku leeyahay sheekhu madaxweynaha xuquuqda uu iska leeyahay waxaa ka mid a dhul mawaad mawaadka midii aanu ka sheekeynaynayo waa dhul aan qof iskale aysan jirin dhul mawaada qof waa u jari karaa wuxuu dhihi karaa intaasoo mitir konton mitir ilaa boqol mitir adigan kuu jaray noolayso maxay marka faa'iidadu leedahay noolayso inuu madaxweynuhu qof u jaro qof walbaa noolaysan jirtay masaladu sida ay ku dhisnay sharciga qof walbaa dhul mawaada iska noolaysan karta masalada marka la leeyahay madaxweynuhu qof waa u jari karaa dhul mawaadoo cidna uusan iska lahayn inuu qof yidhaaho noolayso dhulkaas faa'iidada ay leedahay maxay tahay faa'iidada ay leedahay waxaa weeye qofka madaxweynaha idankiisa hadduu haysto asagaa ku xaq lahoo qof kale intuu uga soo hormaro ma noolaysan karo qof kale intuu uga soo hormaro dhulkan waa mawaadi anaa noolaysanay ma laha sababta waxaa weye wuxuusan uga soo hormari karin anigu idan madaxweynehan haystaaho idanka madaxweynaha ka horreeyey fasaxa madaxweynaha ka horreeyey adiga orodkaaga iyo nooleyntaada marka xuquuqda ay uga duwan yahay dhul kastoo mawaada cid walba way noolaysan kartaahe idanka madaxweynuhu wuxuu siinaha qofkan xaq awlawiyahu siina yacni ku horeyn xaq awlawiyahu siino walidaalika sheekhu waa ka ku yidhi fayakuunu wuxuu ahaana axaqa bihi dhulkaas mawaadka mid uga xaqnimo badan min hayrihi dadka kalaad uga xaqnimo badan qof kaloo soo ordaya ma jiro kusoo ordi kara oo dhahaya anaa noolaysanayo war anaa fasax u haysta faslu aadankani faasilun mid wax kala saaro ببيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة في بيان حكم منفعة الشارع وضد منفعته منفعة حكم كذا عدين تدو أفسليهي هي وغيرها منفعة الشارع غير كذا ومن المنافع المشتركة منافع لو ذاك سدو والشركة الويهي حكم كذا عدين تدو أفسليهي هل كان شيخ وحوقه هذا بالدونات shaaricaas waddadaas shirkaa lagu yahay atii hore aanu soo qaadanay xataa alxayawaanaat eeyaha iyo ariga iyo looda iyo xayawaanaadka xataa gawaarida iyo xaqay ku leeyihiin wataan jiri waddadaas la marayo xuquuqay ku leeyihiin marka xuquuqdaas shirkada lagu yahay oo waddada ah axkaamteedu ka hadli sheekh yajuusu waxaa bannaan aljuluusu fadhi fi dariiqi waddada in la fadhiisto way bannaan tahay lilistiraaxati liajli listiraaxa raaxaysi darteed oo meesha lagu nasanayo waddada inuu qof ku raaxaysto xoogaa ku nastuu fadhiisto way bannaan tahay waalmucaamalati liajli lmucaamala mucaamalo iyo dhaqan darteed inuu u fadhiisto waddadii way bannaan tahay mucaamalo maxaa loola jeedaa albeyc wa naxwi daalika beyc iyo wixii la mida wa gayri daalika almadkuur intaas la soo sheegay kayrkeed waddada qofku wuu u fadhiisan karaa laakiin maxaa shardi ah idaa lam yudayiq hadduusan ciriirinaynin cala almaarati dadkii waddada maray waxaasoo dhan waxaa shardi ah waddadii inaadan dhib u keenin amaa haddaad waddadii tiraa ganacsigan ka furanaa gawaaridii meelay marto aysan jirin bini aadamkii meelay maraan aysan jirin xayawaanaadkii meelay maraan aysan jirin waa xaaraan laakiin dariiqii haddaad fadhiisatid oo beec aad u fadhiisatid adiguna aad ugu soo horreysid beeca dariiqana mar walbaba qofkii u soo horreeyey ayaa waddada ganacsigeeda yeelanaya isagana waxaa shardi ah inuusan maaradii dadkii waddada marayay inuusan ciriiri ku haynin waa shardi laakiin haddaad waddadii tidhaaho beecan ka samaysanaa ama maaragtaa sandaqad yar ayaan waddadii geeskeeda aan ku dhisanaa laakiin la mari waayo waddadii gawaaridii ay mari waayaan bini aadamkii ay mari waayaan xaaraan yajuusu waxaa bannaan aljuluusu fadhi fi dariiqi waddadii in la fadhiisto way bannaan tahay lilistiraaxati raaxaysi darteed loo fadhiisto waalmucaamalati mucaamalo iyo dhaqan mucaamalada wuxuu la jeedaa albeyc wa naxwi beyc iyo in sandaqad laga furto waddadii oo lagu ganacsado way bannaan tahay wagayri daalika almadkuur waxaa la soo sheegay kayrkiisa oo kale in loo fadhiisto way bannaan tahay bishardi idaa lam yudayiq cala almaara midka waddada maraayo hadduusan ciriiri uusan gelinin amaa haddii ciriiri uu yimaado waa xaaraam xaaraan way ciriiri haddii meesha uu yimaado kitaabu lwaqfi ahada midkani kitaabu lwaqfi waqafka kitaabkiisii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa waqafka iyo axkaamtiisii waqafka xagga sharciga islaamka waxaa waqaf lagu yidhaha waa xabsu maalin yumkinu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi xabsu maalin waa maal in la waqfo yumkinu ay suurtagal tahay alintifaacu bihi maal ay suurtagal tahay in lagu nafciyo in la waqfaa la yidhaahaa waqf maca baqaa'i caynihi marka lagu nafcinayana waxaa shardi ah cayntiisii inay baaqi noqonayso markii lagu nafciyo waa in cayntiisii ay baaqi tahay waa shardi maca baqaa'i caynihi la yidhi maxaa baxay waxaa baxay cunto waqafkeedu ma ansaxayo saxan beriisa waxaa tiri waa waqfahay de saxankii beriiska haddii lagu nafciyo xaguu aadi masayna waa baabaayo shayga la waqfayo waxaa shardiga markii lagu nafciyo in daatadiisa ay soo harayso dhuloo kale waad waqfi kartaa masaajid inaad ka dhisto dhulkana waad waqfi kartaa madrase qur'aan qur-aanka in lagu xafido kitaab qur-aan waad waqfi kartaa in dadka masjidka soo galay ay qur-aanka ay ka akhristaan lannu kitaabkii markii la akhristo manfaca ka soo haraysa waa lagu nafci intaasoo qof oo bini aadam adi waxbaad ka akhrisatay qur-aankii ad ka akhrisatay qof kalea soo gelay qur-aanka ka akhrisan isaguna marka shayga waxaa shardi ah markii l lagu nafciyo in cayntiisu ay soo harayso shardigu shardulwaaqifi qofka wax waqfaya shardigiisii sixatu tabarucihi tabaruci lwaaqifi qofka wax waqfaya samafalkiisa samafalkaa ansixiddeedii waa shardi horta qof sadaqaysan kara oo inuu samafalo oo sadaqo uu la baxo ay ansaxayso shardigu shardulwaaqifi qofka wax waqfaya shardigiisii sixatu tabarucihi tabaruci lwaaqifi qofka waaqifka ah ee wax waqfaya samafalkiisii samafalkaa ansixiddeedii waa shar qofku in sadaqadiisu ansaxayso oo qof sadaqo la bixi kara horta inuu yahay waa shar sadaqo la bixi kara la yidhi maxaa baxay falaa yasixu ma ansaxayo waqfu sabiil saqiir waqafkiisii ma ansaxayo liannahu laysa min ahli tabaruc liannahu saqiirku ahlu tabaruc ma aho sadaqo lama bixi karo liannu hore waxaan usoo qaadanay waa maxjuuru calayhi saqiirka saqiirka hantidiisa waa laga xayiraa oo weligiisaa ku tasarufaya hantidiisa ayaan hore usoo qaadanay waxaa kaloo la mida qofkii majnuunka ahaa waqafkiisu ma ansaxayo lianna almajnuun laysa min ahli tabaruc majnuunka ahlu tabaruc waxaa kaloo la mida safiihi kii isagana safiiha ahaa isagana tabaruciisu ma ansaxayo wa shardu lmowquufi shayga la waqfay shardigiisii dawaamu اlintifaaci nafciga daa'im noqoshadiisii ayaa shardi ah bihi bilmowquufi shaygii la waqfay nafcigiisu inuu daa'im yahay waa shardi waxaa shardiga shaygan in muddo lagu nafcin karo muddo dheer in lagu nafcin karo shardigu markii lagu nafciyana cayntiisu ay soo harayso duuna alma'kuulaati waxyaalihii la cunayay ka sokay kuwaa waqafkoodu ma ansaxayo warayxaani caraftii iyo wixii rayxaantii iyadana ma ansaxayso waqafkeedu cuntaad waxaa jiri waa waqfi sidii horeba haddaan usoo qaadanay cuntadaa waqafkeedu ma ansaxayo liannahu haddii cuntadii lagu nafciyo cuntada nafcigeedu waa in la cuno haddii la cunona waxba soo hari maayo rayxaanta iyadana waxyaalaha la dugsanayo la carafsanayo iyadana waqafkeedii ma ansaxayo lannahu muddo haddii la carfiyo waa baabi'i caraftiyaa ka baaba'aysa caraftii hadday ka baaba'aysana wuxuu tarayo malahan ewalba shayga nafcigiisu caraf un buu ahaa marka waxyaalaha iyagana waqafkoodii ma ansaxayo wa an yakuuna waa inuu yahay shaygu mamluukan shay la milkiyey oo qofku iska leeyahay waa shardi weliba waxaa shardi ah sida shaarixu kuugu daray mamluugaasoo yaqbalu aqbali kara annaqla shay mamluugoo la milkiyey haddana yacni laga naqlin karoo milkigaaga ka bixi kara inuu yahay waa shardi shay adigu aada iska leedahay oo haddana milkigaaga ka bixi kara inuu yahay waa shardi waxaa jira shay adigu aada iska leedahay haddana milkigaaga aan ka bixi karin maxaa ka mid a wuxuu ku yidhi sheekhu falaa yasixu ma ansaxayo waqfu lmustawladati addoontii laga walad dhashaday oo carruurta kuu dhashay waqafkeedu ma ansaxayo leanna mustawladdu waa maguurtaa la yidhaha mustawladdu waa maguurto yacni mustawladda ulajeedada laga leeyahay waxaa weye addoontii carruuray kuu dhashay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo carruuray kuu dhashay carruur hadday kuu dhasho beec ma geyn kartid beec ma geyn kartidoo beeceedu ma ansaxayo lianna almustawladata laa yasixu naqluhaa mustawladda milkigaaga kama guuri karto mustawladdu waa maguurtaa le mustawladdu milkigaaga kama guuri karto idan marka waqafkeedii ma ansaxayo wa shardu lmowquufi calayhi shaksiga dushiisa wax lagu waqfayo shardigiisii shaksiga wax lagu waqfayo isaguna shuruuduu leeyahay shaksiga aada leedahay shayganaan ku waqfay shuruudu leeyahay leanna waxaa weeye shaygan mawquufu calayhiga marna wuxuu noqdaa mucayan marna wuxuu noqdaa jiha caama ah hadda sheekhu wuxuu ka hadlay mawquufu calayhigii mucayanka ahaa hadduu jiha caama yahay waa gooni jiha caama maxaa loola jeedaa maala dhulkan oo kale waxaa loo waqfay masjid shaksi gooniya laguma waqfin shaksi gooniya laguma waqfine muslimiinta o dhan aan lagu waqfin isaga tukadaan ee fulaan iyo zayd iyo bakar kaliya iyo khaalid kaliya laguma waqfin jiha caamaa loo waqfo salaad in lagu tukado lagu cibaadaysto ayaa loo waqfay wa shardu lmowquufi calayhi shaksiga wax lagu waqfayo shardigiisii hadduu mucayan yahay shaksi gaara u yahay imkaanu tamliikihi shaksigaas milkisiintiisa milkisiintaas suurtagalkeedii ayaa shardi ah waxaa shardiga shaksiga wax lagu waqfayo in shaygan la milki siiyo inuu ansaxayo shardigu haddii shaksigiiba aanba waxba la milki siin karinba oo maalan maxaa ka mid ah waxaa tidhi caruurka ku jira uurka gabarh xaamilahad la hadla gabadhan xaamiladaah ee uurka caloosheeda waxa ku jira ayaan booskan ku waqfay booskayga uurkanaan ku waqfiya tiri ma ansaxay lanna uurkii wax ma milkin kara hadda haddaad tidhaaho uurkan waxbaan milki siina wax loo jeedaa maaha wuxuu yahay waxani lama og idan marka xamliga iyo uurka wax laguma waqfi karo laakiin dardaaran waa ansix waa loo dardaarmi karaa xamliga laakiin in wax lagu waqfo caruurta uurka ku jira ma ansaxayso walaa yasixu ma ansaxayo alwaqfu waqafka calaa nafsihi naftiisa inuu wax ku waqfo oo maalan wuxuu yihi booskan anaa isku waqfay ataxsiilu xaasil maxaad ka dheefi walba adigaa iska lahay waxa waxaa la yidhaha taxsiilu xaasil wax ewelba jiray raadintiisii wax jirayaad raadina kitaabkan hadda dusha kuu saaran haddaad tidhaaho kitaabkaygiyaan raadin waa talaacub cayaarow waxaa la mida qofka hadduu yidhaaho hantidayda anaa isku waqfay dhulkayga anaa isku ma ansaxayo waqafkaas waqaf ansaxayo walaa yasixu ma ansaxayo alwaqfu waqafkii calaa nafsi naftiisa uu isku waqfo walaa janiine uurkii in wax lagu waqfo ma ansaxayo wacabdi addoonkiisii inuu wax ku waqfo ma ansaxayso nafteydaan wax ku waqfay waa litacaduri tamliiki milkihi linafsihi lanna waxaa adag oo cudurtoobaysa naftiisii inuu asagu milkigiisii uu siiyo wuxuu asagu iska lahaa inuu naftiisa siiyo lannahu xaasil wayamtanicu taxsiilu xaasil wax xaasil ahaa in la sii raadiyana suurtagal ma aha walaa janiinin uurkii in wax lagu waqfana ma ansaxayso walaa cabdin bimacnaa cabdi nafsihi ayaa loola jeeda addoonkii asagu uu iska lahaa inuu asagana wax ku waqfo ma ansaxayso addoonkii asagu iska laha lannu addoonkiis wuxuu leeyahay asaa la yeelanaya mar walbaba addoonku wuxuu yeesho asagaa yeelanaya marka maxay la mid tahay anaa wax isku waqfoo kale taasoo kale lamidta ma ansaxayso wa bahiimatin walaa calaa bahiimatin neefkii xoolaha in wax lagu waqfana iyadana ma ansaxayso lannahu shardiga mawquufu calayhi maxaa shardi ahaa inay ansaxayso in wax la milki siiyo in la wax milki siiyo waxani maalaa yacqilu see wax loo milki siiyo walaa murtadin murtad iyo waxarbiyin gaal xarbi oo dagaal loo nisbeeyey oo muslimiintii dagaal kula jira iyagana in wax lagu waqfo ma ansaxayso liannahumaa laa dawaama lahumaa maba sii soconayaan kuwan murtad iyo xarbi ma sii daa'im noqonayaan liannuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii diintiisa ka laabta diluu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka xarbigii istaxaqa alqatl murtadkii iyo xarbigii mid walboo ka mida waxay xaq u leeyihiin in la dilo qof marka aan sii noolaanayn in wax lagu waqfo ma ansaxayso walaa murtadin murtad in wax lagu waqfana ma ansaxayso waxarbiyin gaal xarbiya in wax lagu waqfana ma ansaxayso walaa calaa jihati macsiya jiha macsiyo ahna in wax lagu waqfana ma ansaxayso jiha lagu dembaabayo ilaa waqafka ulajeedada lagalahaa muxuu ahaa altaqarub ila allah in ilaahay loogu dhowaado waqafka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa in ilaahay loogu dhowaado lianna waqafku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ajirkiisu uusan dhammaanayn oo bacda almowt ajirkiisu uu kuu soconayo xadiiskii bukhaari uu warinayey ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم وحuu yihi إذا ماaت بن آadم qofka بني aadمka haduu geeriyoodo انqaطعa camaله wax loo qoraya ma jiraan camalkiisi waa go-ay إلا min ثaلaaثin saddex arimood bu ahaa saddexdaa arimood maxaa ka mid ahaa صadقة jaariya صadقة jaariya waxaa loola jeedaa wqفka masaajid aada dhistay dugsi qur-aan oo dhul aada u iibisay ood ku waqaftay meel cilmi lagu baranayo madaaris ah oo dhul aada ku waqaftay weliba hadda dadka inta badan waqaf masalatlwaqfi markii la yidhaaho ama waqaf laga sheekaynayo waxay inta badan u maleeyaan in ajir laga helayo masaajidda bis sidaasna marka waxaa ku dayacmay dugsiyadii qur-aanka lagu baranayay ayaa sidaa ku dayacmay waxaad arki masaajidda maanta magaalada muqdisho aanu ku noolnahay baahi masjid kama jirtaba magaaladan hadda baahi masjid kama jirto leanna masaajidii meel walba xaafadii xaafad walba waxaa ku yaalla masaajid ku filan masaajid ku filan ayaa xaafad walba ku yaalla mushkilada hadda waxay ka taagan tahay waxaa dayacan madaaristii taxfiid alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka ah meelihii lagu baranayay ayaa dayacan maantay yacni fursaddan hadda la taagan yahay iyo waktiga hadda la taagan yahay masaajidii waxaaba ka ajir badan dugsiyada qur-aanka in boosas lagu waqfo oo loo iibiyo lannahu mar walbaba ajirku wuxuu raacaa baahidu baahidu sida ay tahay ayuu ajirku mar walbaba raaci baahi masaajid kama jirto magaalada muqdisho laakiin waxaa ka jirta baahi madaaris taxfiid alqur'aan ayaa hadda qaa'im ah oo taagan dowladihii soo maray waddankanna yacni kuma aysan guulaysan madaaris taxfiid alqur'aan inay dhul ay siiyaan oo yidhaahaan dhulkaasi xaafad walba waxaan u furnay meelo qur'aanka lagu xifdiyo oo lacag la-aan ah oo dhul lagu waqfo yacni taxfiid alqur'aan alkariim dowladihii soo maray waddanka uma aysan samayn waxaa nasiib darraa meelo lagu heesana inay sameeyeen dowladihii waddanka soo maray meelo lagu heeso inay dhul u sameeyeen oo labadegaan oo heestu ay khaas ku tahay iyo waxyaalaha munkarka ah shaneemooyinkii iyo heesihii in meel loo furay laakiin dugsiyadii qur-aanka dowladihii waddankan soo maray ilaa yowmina haadaa dowladahan hadda jira in weli aysan samaynin dhul u gaar ah oo qur-aanka kariimka lagu xafiday waa fursad marka bannaan fursaddu markay bannaan tahay way ka ajir badan tahay markii fursaddu ay buuxsanto walidaalika marka waxaan mar walbaba ku boorinaynaa dadka ilaahay uu hantida uu siiyey inay dugsiyada qur-aanka ay ka qaadaan meesha hadda ay yaalaan oo dhulal ay u iibiyaan dhulalkaasna ay ku waqfaan si qur-aanka kariimka ay u taageeraan oo qur-aanka kariimka ah ay u darajeeyaan ilaahay iyagana waa darajaynaa subxaanahu watacaala wuxuuna ka mid yahay waqafka hadda taagan baahida ugu badan oo hadda taagan waa dugsiyada qur-aanka ah wuxuu noqonaya ajir weligaa aan kaa dhammaanayn oo kaa kaa go-aynin walaa calaa jihati macsiya jiha macsiyaa in wax lagu waqfana ma ansaxay maxaa ka mid a jihada macsiyada wadaalika ka binaa'i buqcatin buqca dhisideedii oo kale libacdi almacaasi macaasida qeyb ka mid ah in buqco loo dhiso saasuu ku waqfay wuxuu leeya dhulkan waxaan ku waqfay oon u dhisay in maaragtaahay macaasi iyo dembi iyo khamre iyo lagu cabo oo naagahay nimanku isugu yimaadaan iyo ku heesaan iyo ma ansaxayo waxaas waxaas iyadana ma ansaxayso nimankii naagihii oo qaaqaawanin meel isugu yimaadaan ay ku heesaanoo waxyaalaha maaragta munkaraadka lagu sameeyo ayuu dhulkaa u waqfay jihatu macsiya liannahu waqafka ulajeedada laga leeyahay ataqarub ila allah ilahay in lagu dhawaado wayushtaradu waxaa la shardiyaa fiihi fi lwaqfi waqafka waxaa lagu shardiyaa allafdu dhawaq ayaa la shardiyaa dhawaqaasoo min alwaaqifi kii wax waqfaya xaggiisa ka ahaaday wa sariixuhu sariixu lafdi lafdigaas midkiisa iska cadna waqaftu kadaa shaygaas waa waqfay waa inuu yihahdo saa waa inu ugu dhawaaqo niyada kaliya maya waqafku kuma ansaxayo meeshan waxaan u niyeystay masjid meeshan waxaan u niyeystay masjid isagoon ku dhawaaqin ma hadlin ma dhawaaqin qalbiga bisuu ka yiri qalbiga bis ayuu ka yiri ma ansaxayo waqafkaas waxaa shardiga qofku inuu yihaaho waqaftu kadaa waxaas waa waqfay inuu yihaaho shardiga wayushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa qabuulu اlmowquufi calayhi shaksiga wax lagu waqfay aqbalkiisina waa la shardiyaa in kaana shaksigu hadduu yahay mucayanan shaksi la gaar yeelay hadduu shaksi khaasa ay tahay waxaad ku waqfayso maalan waxaad leedahay qof fulaan hebel camar iyo zayd zaydaan ku waqfay dhulkan markaad leedahay zayd waa inuu yidhaha waa kaa aqbal waa kaa aqbalay inuu yidhaha shardigu hadduusan qabuulka raacsiinin waqafkii ma ansaxayo walaa yasixu ma ansaxayo twqiitu اlwaqfi waqafka wakti samayntiisii waqafka in wakti loo sameeyo ma ansaxayo oo maalan muxuu leeyahay ka waqaftu daarii sanatan gurigayga hal sanaan waqfay booskayga hal sanaan waqfay ma ansaxayso lanna waxaa weeye waqafka waxyaalaha lagu dhisay waxaa ka mid a dawaam dawaamaa lagu dhisay masalaة اlwaqfi mabniyaة calى اdawaam maslaة اwqfi waxay ku dhisan tahay shaygu ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca inuu waqfan yahay laakiin haddaad tidhaaho shaygan hal sano ayuu waqfan yahay waa waqf baadilow ma ansaxayo walaa yasixu ma ansaxayo tawqiitu اlwaqfi tawqiitu اlwaqfi waqafka waqti u samayntiisii ma ansaxayo walaa tacliiquhu tacliiqu اlwaqfi waqafka xidhidiisii oo meel ama shardi lagu xihana ma ansaxayo oo maxaad ku xirtay maalan waxaad tidhi ka waqaftuhu shaygan waa waqfay idaa jaaa fulaan dhulkaan masjidaan u waqfay hadduu markuu hebel yimaado markuu hebel yimaadaan waqfay hebel markuu yimaado ayaan waqfay ma ansaxayo baail faslun hadalkani faasilun mid wax kala saaro fii bayaani bacdi axkaami اlwaqfi almacnawiya fii bayaani bacdi axkaami اlwaqfi axkaamta waqafka qaarkood caddayntoodu u fasal yahay axkaamtaasoo almacnawiyati ee macnaha loo nisbeeyey axkaamta dhinaca macnaha markii laga fiiriyo waqafka ayuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo wuxuu ku yihi sheekhu walwaqfu waqafku milkun macno ahaan waqafku waa milki milkigaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday tacaala ku rahay horta dhulkan markaad waqafto yaa milkigiisa yeelanaya dee caalamka oo dhan ba ewelba ilaaha iska lahaa caalamka oo dhan ba ama waqf ama ha waqfine adiga iyo caalamku waxa dhan ba ewelba milkun lilaahi ahay laakiin ulajeedada laga leeyahay waxaa weye masalatu lwaqfi markii laleeyahay shaygii la waqfo waa milkun lilah waxaa loola jeedaa bimacnaa laa yantaqilu milku milkigiisu ma guurayo beec iyo hibe iyo sadaqo kale iyo ma guuro wey saasaa laga wadaa caalamka o dhanaa ilahay milki u ah laakiin taas macno khaasaa loola jeedaaho shayga aada waqaftay waa maguure saasaa loola jeedaa masalada ma guurayo milkigiisa dhulkan waad waqaftay masjidaad u waqaftay dhulkan waad waqaftay madrasatu taxfiid اlqur'aani اlkariim ayaad u waqaftay ma guurayo caruurtaadu kaama dhaxlayaan adiguna qof kale kama sii iibin kartid ma ansaxayo walwaqfu waqafku milkun waa milki milkigaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday tacaala ku ahaa ومanaaficuhu manaaficu اlwaqfi waqfiga manaaficdiisa lilmowquufi calayhi shaksigii dushiisa lagu waqfay ayaa manaaficda u sugnaatay hadduu mucayan yahay shaksi gaara haddii lagu waqfay dhulka maalan waxaa tidhi dhulkayga waxaan ku waqfay hebelaan ku waqfay ayaa tidhi dhulkaas yaa ku nafcinaya marka hebelkii yaa ku nafcinaya hadday jiif tahay isagaa jiifanaya haddii ijaar ay tahay isagaa ijaaranaya haddii beer uu ka samaysanayo beerta miraheeda isagaa cunaya mirihii isagaa iibsanaya dhulkii aan guurayn oo dhulkii ma guure wey shayga waqafku ma guuro laakiin manaaficdii ka dhalata shaygii shaksigii lagu waqfay hadduu mucayan yahay manaaficda isagaa yeelana wamanaaficuhu manaaficu lwaqfi waqafka manaaficdiisii lilmowquufi calayhi shaksigii lagu waqfo u sugnaaday yuciiruhaa manaaficda isagaa caariyeynay wayuajiruhaa hadduu rabana isagaa ijaaray gurigii qofku caariyu qof usoo degdhihi karaa oo gurigii lagu waqfay shaksigii ama waa ijaari karaa oo wuxuu leeyahay qofaan ka ijaartay lacagteedu markaa isticmaalin wayamliku shaksiga dhulka lagu waqfay fawaa'idahu fawaa'id alwaqfi waqafka faa'iidooyinkiisa isagaa milkinay oo min hamaratin mirihii meesha ka dhashay ah wa waladin waladkii caruurtii meesha ka dhalatay ah wa diinin dhoobadii meesha ka dhalatay ah wa labanin caanihii meesha ka dhashay ah wa suufin suufkii meesha ka dhashay ah wa shacarin tintii meesha ka dhalatay ah wa mahr iljaariyati addoonta maharkeedii ah waxaasoo dhan saa iska qaadanayo iska guranayo mirahaasoo dhan wuxuu ku leeyahay sheekhu wayamliku asagaa milkinaya shaksi gaara mucayan shaksi gaara haddii lagu waqfo asaa milkinaya fawaa'ida wa fawaa'ida alwaqfi waqafka faa'iidooyinkiisa asaa milkinaya min hamaratin mirihi ah beeray ahayd beerta wixii ka soo baxo dhan asaa iskale beer haddii lagu waqfo wa waladin waladkii ah waladkii meesha ka dhasha waladkii meesha ka dhasha asaa yeelanaya maalan addoomoo kale addoommaa lagu waqfay addoommadan adigaa iska lahaliya waa lagu waqfay addoommadiia issii dhaldhalay isagaa yeelanaya waxay dhalaan wadiinin dhoobadii ah dhoobadii asaa yeelanaya dhoobadii hadduu rabo asagaa iibsan kara dhoobadii dhulka uu dhalay waa dhulkii lagu waqfay dhoobadii ka dhalatay saa iskale wa labanin caanihi wixii lagu waqfay arigii iyo geelii iyo loodii iyo lagu waqfay caanahoodii asagaa iska isticmaalaya wa suufin suufkii suufkii asagaa ka guranaya waxaa jira xoolaha maalan ilaha khusuusan ilaha dibadaha jira suufay dhalaan oo mararka qaar dhulka gaaray suufka marka inta laga guro la warshadeeyo ayaa go-yo iyo bustooyin iyo katiifado laga samaystaa iduu hadday noocan yihiin idaha qofka lagu waqfay suufka asaa ka guranaya o iibsanaya marka asaa guranaya idaha noocaas hadduu yahay suufka dhalada wa shacarin shacarkii dhogortii ah dhogortii oo sidaasoo kale ti haddaanu sheegaynayo dhogorta nafteeda suufaa laga sameynaya dhogortii xoolihii oo suuf laga sameynayo wa mahri ljaariyati gabadhii lagu waqfoo addoonta ahayd addoontaa maharkeeda asaa qaadanay jaariyadii waa addoone addoontana lagu waqfaa la yidhi qaado maharkeedii haddii la guursado asaa yeelanaya maharkeedi wa idaa waktigii atlafahu waqafkii mutlifun shaksi wax talfiye hadduu waqafkii dilo oo uu talfiyo ilayeli waa talfiyey qofaa dilaba waqafkii waqafkii mawquufkii shaygii lagu waqfay shaksiyaa dilay ushturiya waqfun waqf ayaa la soo iibiyaa makaanahu makaana alwaqfi waqafkii hore booskiisii waqaf kalea la soo iibin oo booskiisa la dhigi maalan kitaabkii qur-aanka ahaa oo masjidka lagu waqfay qofaaba talfiyo kitaabkii jeexjeexay oo ku cayaaray shaydaana u yimi haddii kitaabka haddii la talfiyo maxaa la sameynaa qofkii talfiyey waxaa la leeyahay soo iibi kitaab kale meesha kitaabkii masjidkii naftiisii uu ka talfiyey masjidkiiyaa la dhigi kan la soo iibiyey muxuu noqonaa waqaf buu noqona kii talfay bedelkiisii kanaa waqaf noqonay saasaa loola jeedaa wa idaa waktigii atlafahu waqafkii mutlifun shay talfinaya hadduu talfiyo ushturiya waqfun waqafaa la soo iibiyaa makaanahu makaana alwaqfi waqafkii la talfiyey booskiisii mid kale lasoo iibin oo la dhigi wanadaru fiirada fiirada maxaa loola jeeda macna mas-uuliyadda macna mas-uuliya loola jeeda wanadaru mas-uuliyadda waqafka yaa qabanaya dhulkii la waqfay beerihii la waqfay yaa mas-uul ka noqonaya wanadaru mas-uuliyadda mas-uuliyaddaasoo fil waqfi waqafka dhexdiisa ahaatay liman shaksigii ayaa mas-uuliyadda u sugnaatay shaksigaasoo sharadal waaqifu kii wax waqfiyey uu u shardiyo qofkii dhulkan waqfay qofkii uu yidhi hebelaa mas-uul ka noqonaya bis qof kale ma maamuli karo maalan beer hadday ahayd oo la waqfay wuxuu yidhi beertan waa waqfay masaakiinta iyo fuqarada ayaan ku waqfay hala siiyo hebelaana maamulay oo maamulka beerta hebelaa haynaya qofkaas bisaa maamuli karo qof kale ma faragashan karo kutubta markaa fuqahadu masalada markay ka hadlayaan masalatu naadir lilwaqfi qofka naadirka ah ee mas-uulka ka ah waqafka markay ka hadlayaan waxay leeyihiin naadirkii haddii qarash aan loo magacaabin ilaa meeshiiu maantao dhan fadhiyaaho waxbuu maaragtaa beertii ka shaqaynaaho beertii masaakiintii markay baxdo oo u qaybinaahe isaguna wixii nolol maalmeedkiisa meeshuu ku leeyahy meeshuu ka qaadan karo nolol maalmeedkiisa meeshuu ka qaadan karo maadaama mas-uuliyaddii waqafka asagu hayo hadduusan ninkii wax waqfay uusan wax u magacaabin oo wax qarasha uusan u magacaabin nolol maalmeedkiisa iyo biilkiisa meeshuu ka qaadan karo sharcigaa siiyey wanadaru mas-uuliyadda mas-uuliyaddaasoo fil waqfi waqafka dhexdiisa ahaatay liman shaksigaa mas-uuliyadda u sugnaatay shaksigaasoo sharadal waaqifu kii wax waqfay uu shardiyey oo shardi uu ka dhigay maalan waa masjid oo kale masaajiduu qofkani waqfay masaajid hadduu waqfo masaajidka ayaa haynaya maamulkiisa liman sharada alwaaqif qofkii masjidkan waqfay qofkuu yani maamulkiisa u dhiibay qofkaasaa faragashan kara qofkaasaa wuxuu magacaaba imaamkii salaada dadka bixinayey qofkaasaa mudariskii magacaabay masaajidka darsada ku akrinayey wixii shu-uunta masjidka oo dhan qofkaasaa looga dambeeya naadirka waa qofkii waaqifku shardiyeyo wailaa haddii kale bian sakata alwaaqif waaqifkii waa ka aamusay cani nadari mas-uuliyaddi masaajidkaana waqfu iska yihi hebelaan mas-uul uga dhigana ma dhihin uu iska aamusay masaajidkanaan waqfay ayuu yihi hebelaan mas-uul uga dhigana ma uusan dhihin falilqaadi qaadiga markaas magaalada yani jooga ayaa an nadaru mas-uuliyadda u sugnaatay mas-uuliyadda masjidka waxaa qabanaya qaaliga beledka qaadiga beledka ayaa la hoos geyna isagaa marka maamulaya wixii maamul masjidkaas oo dhan qaaligaa yeelanaya laakiin haddii qofkii masjidka markii horeba waqfay uu yihaaho sheekh hebela i maamulaya masjidkan uu yihaaho sheekhaas bisaa looga dambeeya hadduu iska aamusana qaaligaa maamulaya qaaligaa joogaya wa shardu naadiri qofka mas-uulka ah oo waqafka maamulaya shardigiisii alcadaalada qofka naadirka waqafka looga dhigi karo waa inuu qof caadila yahay lannu hadduu faasiq yahay oo caadil uusan ahayn waxaa dhici karta waqafkiiba inuu maaragtaay ku tagrifalo waqafkii inuu ku tagrifalaa dhici karto oo wixii oo dhanba uu maaragtaa xuquuqdii waqafka oo dhanba uu ku cayaaro oo isagu iska qaato ayaa dhici karta wa shardu naadiri qofka mas-uuliyadda mas-uulka ah oo mas-uulka qabanaya shardigiisii alcadaalaw walkifaayatu ku filnaashawu hawsha loo dhiibana waa inuu ku filan yahay dee hawshiiba hadduusan ku filnayn oo qof uu yahay maalan hawshiiba aan u istaagi karin oo wixii loo dhiibay cilmigeedii aan lahayn masjidaa loo dhiibay masjidkiina cilmigiisa ma yaqaan yaa imaam u noqon kara imaamkii qofku u xuli lahaa qofku waa inuu yaqaano qofku imaamka u xuli lahaa waa inuu yaqaano qaabka masjidka loo maamulo qaabka maaragta loo waxay waa inuu yaqaano qofaan meel laga soo maraba aan lahayn looma dhiibi karo masjidka mas-uuliyaddiisa walkifaayatu ku filnaasho waa shardi hawsha waqafka inuu ku filan yahay oo uu ka bixi karo falaa yakuunu waa inuusan ahayn safiihan qof iska safiihoo yani dabaal ah waa inuusan ahayn safiiha waan soo marnay baabulxajri wixii loola jeeday ayaa haddana loola jeedaa safiiha baabulxajri waxaanu ku soo qaadanay safiiha waa man laa yuslixu atasarufa fi lmaali waddiin oo qofkan maalkiisiiba laga xayiray oo maalkiisi xataa sharcigu uusan u ogolayn inuu ku tasarufo de qofkaasna waqaf looma dhiibi karo maalkiisiiba inuu ku tasarufo qoon sharci u ogolayn waqaf looma dhiibi karo isagana allahu subxaana watacaala alam